dr warsame xasan cali oo inooga yimi texas oo professor ina ragga ka dambeeya in ubadkaasi ama dhallinyaradaasi gobolka ku nool iskuullo loo dhiso meel ay wax ku baran karaan ka dambeeya aan ku soo dhoweeyo dr warsame xasan cali
جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد آد بان وفرح سنة هاي سفر كان كويمي بوسطن وحان ودا بوسطن يعني سودوين تيدا وحان وكالابولاني إلا شلي inaan soo noqnoqon doono walaalayaal kadib markuu nineteen ninety sagaashankii dagaalkii sukeeye waddanku ka dhacay oo dugsiyadii ay baabeeen maskaxdii qaranka ay ka wada baxeen waddanka oo dhan dibadda lasoo wada aaday xeryo qaxootiyaa la wada galay waxaa bilowday dadkii aqoon-yahaniinta soo baxay iyo soomaali weynba inay isku fekeraan si marka hore ay isku dejin lahaayeen dibadda waxaana runtii nagu dhacay soomaaliya dagaalka sukeeye ma aha wax annaga noogu horeeya ama ugu dambayn doono waa wax sida taariikhdu ay tahay dhaca waddanka aanu joogno maraykankana ka dhacay laba boqoloo sano haddana maanta muddo ka yar two hundred wax yar muddo ka yar ilaa laba boqol oo sano ayuu joogaa waddanka arkaysaa maraykanka meeshuu marayana waa aragtaa marka raxmadda ilaah ayaan laga kuusan walaa taqnatu min raxmatillah marka naxariista ilaah waanu sugaynaa annagoo waddanka ku wada laabanay oo waddanku cirka noo marayana waanu arki karnaa ilaah hadduu yidhahdo haddaan isku dubano sida reer boston kadib ururadii samaysmay waxaa jira ururo markii waddankan leewada yimid dibadda resettlement programs inaanu sameynay oo luqadii ingiriiska ahaa ama luqadihii dibadda in la wada bartay si loo shaqaysto adaptation loogu sameysto communitidan u nimid marka waxaa moodaa hadda maraykanka gudihiisa in ujeedyo fara badan aanu xoog ku leenahay kadib hadda ilaa sagaalkii toban sano kadib aan iraahdo nineteen years wadankii gudaha dhibkii inuu sii kordhayo khilaafkii uu sii badanayo in wadankii jamhuuriyadda somalilan lahayay qaybo qaybe noqdeen haddana si kasta ahaato dadkii inay mataqaanaa waxa keliya uga bixi karaan dhibka ay u arkeen inuu yahay waxbarashada marka waxbarashadu waa waa xalka keliya aan istusnay in ummadii ku midoobi karaan dhibka ka dhacayna ay ku xallin karaan marka wadanku wuxuu lahaa hal jaamacad somali national university loodhan jiray anigu berigii aan dhigan jiray fara badanaa dibadda jooga hadda si jaamacado badan buu leeyahay marka jaamacaddu ha noqoto jaamacadda hadda gobolka gado university of gado iyo jaamacadaha kaleba in la wada taakuleeyo ayaa himadu himaladu weyn ay tahay waxaanu sameynay urur la dhaho sida ururada muxuah non profitska la yeelay la sameeyey urur la dhaho somali development foundation ururka ujeedada loo sameeyna ay ahayd in ummadda laga taakuleeyo waxbarashada gobolladoo dhan barashada kaas ahaan dugsiyada hoose dhexe iyo saraba marka waxaanu istusnay degmo walba ama magaalo walbaba waxaad fiirisaa haddii ardaydii weli magaalooyinku waaweyn u fiirso haddii dugsiya dhexe ardaydu kasoo baxaan dugsi dhexe kasoo baxaan sare kasoo baxaan maxaa maxaa nagasta ah maxaa ku xiga haddii awoodda xataa ay yar tahay iskuul yarmaad ka dhisan oo ardaygu isagoo toban jira labaiyo toban jira la yidhahdo waa taamacad waa camuud university waa university of gado waa muqdisho university la yidhahdo isagoo yar toban labatoban jir ah waxa uu leeyahay weel jaamacadda waa tegahayaa marka kelmadda university waa waa wax dhan oo u baahan in caruurta iyagoo yaryar lagu abuuro wuxuu leeyahay waa inaan ka baxaa jaamacad marka maalinta taas timaadana oo qof walba uu ku hamiyo inuu jaamacad ka baxana waxaa noo imaanaysaa xalkii weynaa oo ah in la isweydiiyo maxaan isu haysanaa ayaa imaanaysa marka waana solutionkii noogu dambeeyey muxuu ahaa arrintan organizationkan iyo waxqabadkiisii iyo ummadda uu kaalmeeyey waxaa ka hadli doona suldaan arrinta jaamacadda iyo waxay jaamacaddu ka taagan tahay iyo ardayda dhigata intay la eg tahay iyo sidee mataqaanaa ula shaqayn doonta jaamacadaha kale ee waddanka iyo waddanka dibaddiisaba waxaa ka hadli doona eh, professor cabdirasaaq iyagaa usii deynaya laakiin conceptku wuxuu yahay jaamacadaha aanu taakuleyno one at a time Eh, aad baan ugu faraxsanahay inaan maqlo boston in hore loo yimi loona imaan doono yani dadka boston eh, waa example waxaa rajeynayaa in cajiladan eh, state wide iyo nationka oo dhan loo qeybiyo si ay u arkaan waxa reer boston u taagan yihiin yani waa waxaadan malaysan karin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka war Ah, waxaa dhacda eh, kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii ayaa waxaan bilaabay inaan wax ka dhigo jaamacadaha maraykanka marka eh, inta badan saa la socotaan jaamacadaha inta joogta waxaa u badan dadka ja- jaanibka ah indhayarta iyo iyo hindida iyo ayaa u badan macalimiinta marka sanadka markii la gaaro way laabtaan tasa waxay ku laabtaan waddankooda marka maxaa filaysaa eh, siddeetan iyo siddeetan sagaashanka wixii ka dambeeyey eh, warsamo xaggee ku noqon xaggee arday ka soo rikuud gareen ardayda profesorada meesha wada jooga wadam- wadamooyinka adduunka ka yimaadeen nigeria africa yurub meel walba ardayda inta badanna waxay kasoo rikruut gareeyaan inta badan wadamada africa yurub asia meel walba marka eh, ardaydaynii eh, soomaaliya ardayda dib ugu noqono aan kasoo kaxeyno waxaa noogu sokeeya jaamacadaha aan dhisayno si ay xal ugu noqdaan qaranka marka eh, aanu taageerna jaamacadaha education developmentska xalka ugu horeeya aan ka dhigano in wadanka aan ku xoreyno marka insha allah waa imaan doontaa eh, mass escalation in mataqaana annagoo dhan wadankii saas aan u wada tagno aan ku wada xalino Eh, macallimiinta dib joogtana dibadda eh, jaamacadaha wax ka dhiga waxaa u faa'iideynaa inta badan haddaa fiirisid dadka wadanka u dhashay waanu soo dhaweynaynaa yani waa dadkana soo dhaweeyey waa wax something positive ah haddana annagii xogaa bani aadan baan nahay xasaasid baan leenahay war dadka aan ka imi aaway su-aasha mar walba kama marnaa maskaxdeena marka eh, markaan saanoo kale waqtiyada fasaxa ah oo morialka aan da- dibadda usoo baxo waan ku farxaa runtii inaan arko dad soomaaliyeed oo fakarka aan qabayla qaba in wadankii wax ku celiyaan in wadankii wax u taraan aanu ka bilowna caruurta aan dhisno oo ay arkaan iyagoo yar yar inaan jaamacadihi aan u geynay guryaha u geynay oo isagoo yar laba toban jir ay yidhahdo jaamacadda waa taa camuud ama jaamacadda boosaaso waa taa ama tii muqdisho waa taa ama tii gado waa taa ay yidhahdo marka waa xalka keliya nu horyaalla aanu isu dubno eh, aan ismideeno differenceka aan iska xalino waddankan aan u gargaarno wabillahi towfiiq wallahu calaa ma naqulu wakiil